أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon mu'asasada alkataab ayaa ballan qaaday inay baahin doonto filim cusub oo xiise gaara xambaarsan mas-uul ka tirsanaa maamul goboleedka shaale dirarka ee hirshabeelle ayaa iscasilay isagoona qaray inay tuugu yihiin madaxda maamulkaas maamulka riddada ee jubbaland ayaa si adag uga hadlay casuumadda uu murtad oo gorguurta u fidiyey madaxda maamul goboleedada gaalaraacyada ah kataabela khabaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar khasaare lagu gaartay murtadiinta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe wilaayada shabeellada dhexe ayaa gurmad gaarsiisay bulshada ku dhaqan deegaanka xeelbarf oo ay saamaysay duqayn diyaaradaha cadowga ay ka geysteen deegaankaasi askari taayibaha oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada hiiraan
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabtiya taariikhda hijiriguna ay tahay afar iyo tobanka bisha shawaal kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka dowrnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan mu'asasada alkataab ayaa ballan qaaday inay baahin doonto filim cusub oo xiise gaara xambaarsan mu'asasada alkataab waxay ballan qaaday inay saacadaha nagu soo aadan baahin doonto filim cusub oo xiise gaara leh kaas oo ah qaybtii labaad aflaamta dokumentariga ah ee looga hadlayo dhagarta bangiga adduunka iyo hay-adda i m f xalqada labaad ayay mu'asasada alkataab kusoo gudbinaysaa deynafinta oo ah gumaysi dadban mas-uul ka tirsanaa maamul goboleedka shaale dirarka ee hirshabeelle ayaa iscasilay isagoona qiray in tuugo ay yihiin madaxda maamulkaasi walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkan inoo haya murtad cabdulaahi dheere oo ka mid a mas-uuliyiinta maamulka riddada hirshabeelle ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii uu hayay ninkan ayaa cali guudlaawe ugu magacownaa afhayeenka gobolka shabeellaha dhexe iscasilaadiisa ayuu ku dhawaaqay kadib markii uu soo kala dhexgalay khilaaf xooggan waxa uu sidoo kale soo hadal qaaday tayaxumada maamulka riddada hirshabeelle iyo inuu yahay maamul fashilmay waxa ay keenay dhaqan xumo ka socota dowlad goboleedka hirshabeelle khaasatan gobolka shabeellada dhexe anigoo ay igu sheegeen shan bilood ka hor afhayeenkii gobolka shabeellada dhexe ay igu sheegeen waxaan islaahay wax ka toosi kadib markaan arkay inayna wax toosin meesha laga rabin kadib markaan arkay inay dhaqan dowladnimo meesha uunan aalin kadib markaan arkay dowlad goboleedka hirshabeelle laba gobol ahay in gobolka hiiraan aanba gacan lagu haynin oo aan tegi karin kadib markaan arkay dhaqan xumida ka jirta meesha iyo firshada taalla gobolka iyo dowladdaba way iska casilay xilkii afhayeenka ahaay gobolka shabeellada dhexe oo ay wasaaradda iyo magacaab wasiirkii wax fiicana qobaya waa mahadsanaya way iska casilay kadib markaan arkay horu socod la-aanta kadib markaan arkay dowlad xumada ka jirta kadib markaan arkay wax taxgelin bulshaha oo meesha ka jirin waa iska casilay kama mid ihi hadalka murtadkan ayaa ku soo aadaya iyadoo muddooyinkii dambe khilaafka ka dhex taagan mas-uuliyiinta maamulka riddada hirshabeelle uu cirka isku sii shareeray mahadsanid abu xasaan maamulka riddada jubbaland ayaa si adag uga hadlay casuumad uu murtado gurguurta u fidiyey madaxda maamul goboleedyada gaalaraacyada ah elyaas cabdulaahi ayaa tafaasiisha warkan haya waxaa marba marka ka dambaysa sii cakirmaya khilaafka u dhexeeya kooxda riddada soomaaliya oo waxaa loogu yaro beesha caalamka ay geed gaaban iyo mid dheerba u fuushay sidii ayay isugu soo dhoweyn lahayd dabadhelifyadan ay ku adeegato murtad xasan sheekh maxamuud oo wajahaya cadaadis caalami ah ayaa dhowaan gogol u fidiya mucaaradka iyo guud ahaan maamul goboleedyada waxaana bayaan shalay ka soo baxay madaxtooyada villa soomaaliya lagu sheegay in kulanka madashan lagu midaysan yahay uu qabsoomi doono labada maalmood ee ugu horreysa ee bisha mey ee soo socota madaxda maamulada jubbaland iyo puntland oo si weyn uga hor yimid ajandayaasha gurguurta ayaanan bayaanka madaxtooyada lagu caddayn inay qayb ay ka yihiin dabadhilifyada loogu baaqay in madashan ay yimaadaan si xal looga gaaro khilaafka inta muddada ah ka dhex oloolsan iyaga iyo gurguurtee inkastoo murtad axmed madoobe uu ka mid ahaa dadkii googashan soo dhoweeyey haddana warar saacadihii u dambeeya soo baxaya ayaa sheegaya in casuumaadda uu murtad xasan sheekh maxamuud u diray madaxda maamul goboleedyada uu si cad uga reebay hoggaanka maamulka riddada ah ee jubbaland tallaabadan oo ah wejigaba xor leh oo la soo darsay axmed madoobe waxaa jawaab adag ka bixiyey murtad cabdifataax maxamed mukhtaar oo ah wasiirka warfaafinta maamulka jubbaland wuxuuna sheegay in shirkaas ay horeyba u qaadaceen islamarkaana aysanba diyaar u ahayn ka qaybgalkiisa jubbaland waxay go'aan ay mas-uuliyadi ku dheehan tahay horey uga gaartay in ay ka baxda madasha wadatashiga taariikhdu markii ay ahayd toddobadii oktoobar madaxweyne xasan haddii uu hilmaamay waa in aan xusuusinno in jubbaland aanan laga maamunin filla soomaaliya sidaas waxaa yidhi wasiirka warfaafinta jubbaland maamulka puntland ayaa isaguna ganafka ku dhuftay ka qaybgalka shirkan waxauna wasiirka warfaafinta maamulkaas maxamuud caydiid dirir uu ku tiraabay xasan waxaa dadka isku keyn ku yidhi beesha caalamka denina ma hayo wakhti uu ku hor fadhiista xasan isku soo wada xooriyo waanwaantii ay gaaladu caalamka ku doonayeen in ay ku dhexdhexaadiyaan kooxda riddada soomaaliya ayaa hadda u muuqata mid rajabeel ah xilli galbeedkii xukuumaddan tabantaabinaya ay ka qayladhaaminayaan taqadumka uu allaah ku mannaystay geesiyada towxiidka oo haatan kulaalaya magaalada caasimadda ah ee muqdisho waad mahadsantahay elyaas kataabil akhbaari ayaa baaisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar khasaari lagu gaartay murtadiinta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga shabeellada dhexe walaalka marwan maxamed ayaa warbixinta warkan haya
waa muuqaal xiise badan oo maalinnimadii shalay uu baahiyey kanaalka kataa'ib al akhbaariya waxaana muuqaalkaani lagu soo bandhigayaa weerar si baan loogu xasuuqay maleeshiyaadka murtadiinta ah oo ka dhacay wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe weerarkan oo ka dhacay deegaanka warta dibis matare ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayay mujaahidiintu ku beegsadeen saldhigyadii ay deegaankaasi ku lahaayeen maleeshiyaadka riddada ee uu soo tababaray turkiga muuqaalka oo soconaya in ka badan lix daqiiqo ayaa soo bandhigaya xaqiiqada dagaalka baaxadda leh ee halkaasi ka dhacay waxaa la arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo u daadanaya difaacyadii murtadiinta iyadoona durbe maleeshiyaadka gaaladu cadbisteen ay bilaabeen inay isaga firxadaan fagaaraha waxayna kaamirada alkataa'ib soo qabanaysaa iyagoo raxanraxan u firxanaya
نردع الكفر ببأس إن طغى يوما علينا إن طغى يوما علينا قادم الجيش إليكم يقذف الرعب عليكم نحن يا جند الأعادي قدر الجبار فيكم shiishahanada mujaahidiinta ayaa la arkayaa iyagoo dhabarka ka tooganaya maleeshiyaadka riddada ee isaga sii firxanaya fagaaraha dagaalka iyadoo dhanka kalena muuqaalka uu soo bandhigayo bakhtiyada murtadiintii lagu gumaaday weerarka kuwaas oo daasan gudaha saldhigga iyo sidoo kale bannaankiisa نقف بك بدجانا أنت ورطتنا سنانا وتبخترنا اغتيالا وتعلمنا طعانا نقف بك بدجانا من تورطنا سنانا وتبخترنا اغتيالا وتعلمنا طعانا وتعلمنا طعانا قادم الجيش إليكم يقذف الرعب عليكم نحن يا جند الأعادي قدر الجبار فيكم filinkan ayaa sidoo kale waxay kitaab al akhbaariya ku soo bandhigaysaa qaniimada baaxadda leh ee mujaahidiintu ka furteen maleeshiyaadka riddada ee ku sugnaa warta dibisa matara waxaana ka dhex muuqanaya askari murtad ah oo ay nolosha ku qabteen mujaahidiinta
لقد جهنم للأصنام والحطب حطم أباطيل أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجند الإفك والكذب يا دولة النور قومي لست أمنية أنت الحقيقة أنت الرد anigoo ah suyuub axmed darsame oo ciidanka dowladda ka tirsanay oo hubkaan ciidanka dhanna qaar dhinteen qaarna dhaawacna qabeen qaarna la qabtay mujaahidiinta ay qabteen waxaa lagu qabtay warta dibi samatar aa lagu qabtay anoo jiifa ciidankana wax loo baaloto miya waxsaas sii rideen anna al baaloto ma biridin shabaabka markay noo sheekeynayeen rag oo kii waa allahay oo soddon qof waaye san waaye allahay shabaabka markay noo sheekeynayeen rag oo kii waa allahay oo soddon qof waaye san waaye allahay wilaayadda islaamiga shabeellada dhexe ayaa gurmad gaarsiisay bulshada ku dhaqan deegaanka albarf oo ay saameysay duqeyn diyaaradaha cadowgu ay ka geysteen deegaankaasi cabdiqaani maxamed ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan inoo haya gurmadkan oo ka koobnaa deeq lacageed waxay wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe gaarsiisay qoysaskii ku waxyeeloobay duqaymihii cadowga saliibiyiinta iyo murtadiinta ay ka geysteen magaalada ceelbaraf ee wilaayada shabeellada dhexe iyadoo ka duuleysa waajibaadka ka saaran ilaalinta iyo ka warqabka xaaladaha shacabka muslimiinta ayay wilaayada usoo dirtay magaalada ceelbaraf guddi ka kooban dhowr xubnood si ay u qiimeeyaan baaxadda dhibaatada uu cadowga dadkaasi u geystay waxaana intaasi sii dheer in deeq lacageed la gaarsiiyey ku dhowaad laba boqol oo qoys oo dadka deegaanka ah mid ka mid ah guddigii ay wilaayada u xil saartay howlahaasi samafalka ah ayaa faahfaahinaya deeqda ay halkaasi gaarsiiyeen iyo dadka ka faa'iidaystay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد anigoo ah mid ka mid ah guddi ay wax soo xil saartay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe soo qiimeynta dhibaatooyinkii cadowgu u geystay degmada degmada caalbaraf ayaan qiimeyn kadib waxaa noo soo baxday deegaankaas cadowgu inuu ka geystay weeraro bahalnimo ah oo kor iyo hoosba leh oo saameeyey shacabka halkaas deganaa taasoo sababtay in muxuu ahay burbur naf bani aadan iyo burbur hantiyeed iyo dhibaatooyin isugu jiray gubad guryo fara badan intaas kadib markii aan warbixinta ku celinay wilaayada islaamiga shabeellaha dhexe waxay u qaybisay dadkii u nuglaayay ee deegaanka ku noolaay lacag ku dhow toddoba kun oo doolar lacag ku dhow toddoba kun oo doolar ayaa wilaayadu usoo dirtay annaguna waxaan gaarsiinay dadkii mudnaa ee uga sii mudnaa ilaa boqol iyo toddobaatan qoys ayaana muxuu ahay ka faa'iidaystay deeqdaas ay u soo dirtay wilaayadoodu waxaana u sheegaynaa dadka ku nool deegaankan in wilaayada islaamiga shabeellaha dhexe intaas iyo in ka badanba ay muxuu ahay la damacsan tahay haddii ay tahay muxuu ahay magdhowgii soo gaaray iyo burburka iyo baaxadda soo gaaray wilaayadu waxay ballan qaaday inay ka geysato gacan libaax waana ka sugaynaa jazaakum allahu khayran asalamu calaykum waraxmatullah gurmadkan ayaa imaanaya xilli shacabka magaalada ceelbaraf ay hoos harsanayaan raayada towxiidka taasoo allah fadligii kadib ku timid nafurka ay sameeyeen geesyada towxiidka oo bilihii lasoo dhaafay taqadum ballaaran ka waday wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe mahadsanid cabdiqaani ugu dambeyntii askari taayib ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga hiiraan sida uu ku waramayo xasaam carafaad maxamuud maxamed waa askari muddo sannadaha ka tirsanaa murtadiinta waxauna si gaar oo tirsanaa maleeshiyaadkii lagu soo tobabaray dalka elitariya waxauna isagoo taa'iba isku soo dhiibay wilaayada galgaduud isagoona lagu soo bandhigay degmada buuqa qable waraysi la yeelata idaacadda islaamigii andalus ayuu xusay inse dalka uga soo badbaaday weeraro ka dhacay deegaanada masagawaay iyo alkowthar ee wilaayada galgaduud iyo shabeellada dhexe waxauna baaqtoobadkeena u diray maleeshiyaadkii horey ooga tiirsanaa magacayganoo ku bilaaya maxamuud maxamed anagu waxaan ahaa intaan oo dowladda ka tirsanaa ee tobarna xilligii hore waxaa kusoo qaatay dalka eriteria labada kun iyo labaatanka bishii lixaadaan ku biiray kadib aday cabaar sanooyin kadib waa soo noqonay waxaa imaanay xamar xamar markaa na keenay waana qalabeeyey qalabeynta kadib waxaa aadnay dagaal waxaa ka qayb galay kii misigawaa kadib dagaalkii ugu dambeeyay hadda waxaa kusoo qayb qaatay alkoosar kadib xamar waxaa ku laabtay shakhsi ahaantii u laabtay markaa laabtay kadib haddana diyaaraddaa liigu soo celiyey markaa diyaaradda liigu soo celiyey oo liigu keenay buuluburti buuluburti laga qaaday caadi baa liigeyey caadi baa si iskayga ugu soo baxay waxaa gocaansaday in aan ka dhex baxo waa soo noqday dhinaca mujaahidiinta isu soo dhiibay waa soo baxay meeshii mujaahidiinta joogaana imaaday saas awligeed ay isu soo dhiibay walaalahii si fiican ii soo dhaweeyeen aada u mahadsan yihiin boqolkiiba boqol waxaa ugu baaqaya in horta qofkii inaad duurka iskaga jiri rabo oo dantiisba aqoon ku jiro ha rafaasanaada hala weyna maalin waa kana waa lagu soo burinay saan kuma feene waxaa dhihi lahaa isoo dhiib taa soo dhiibta waa lagu soo dhaweynaa si wanaagsan waa lagu soo dhaweynaa waxaa dhihi lahaa isku toobadkeena muddooyinkii u dambeeyey waxaa sii kordhay askarta taabiinta ee soo gaaraya wilaayaadka islaamiga ah kuwaas oo ka soo baxay safka murtadiinta kuna soo biiray safka muslimiinta walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socda warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xiligan waanigintaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warkii xiga ayaa inoo madla insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu